بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام قطاع الطريق وحو فصل يهي ددك ودد الجرة ددك مسلمين تاه ودد كل باتية وحوله دي دعية وقاريدك دعية oo dadkii dilaya dadkaas xukunka shareecadu waxa ay ka qabto wa qudaacu dariiqi dadka waddada jara oo dadkii musaafiriinta ahaa waddada u taagan calaa arbacati aqsaamin afar qaybood ayay ahaadeen shareecadu waxay u qaybisay dadkaas afar qaybood in qataluu haddii ay dadka dilayaan dadka waddada soo mara haddii ay dilayaan walam yaakudu lmaala maal iyo xoolana aysan qaadanaynin oo naftaas bisay dadkii dilayaan mooye xoolo ma qaadanayaan qutilow ayagana waa la dila noocaas hadday ku shaqaysanayaan oo bini aadamkii meesha soo maraba ay iska dilayaan laakiin maalkii aysan qaadanaynin waa la dila iyagu weliba qatligaas shareecada islaamku dadka ay yacni dilayso waa qatli xatmi ah waa waajib in la dilo walow cafa lweliy xataa weliyu demku ma cafin karo qoladii xataa ay wax ka dileen nimankan qudaacu dariiqa ah qoladii hadday yidhaahaan yaanla dilin annagaa iska cafinay maya ma cafin karaan waxay cafin karaan dadka awliyaa-u dam qofaan dariiq taagnayn way cafin karaan diyana way ka qaadan karaan hadday doonaan waa iska wada cafin karaan hadday doonaan waa wada dilan karaan sidii axkaamtii hore aan u soo qaadanay laakiin dadkan waddada taagan xugun gaaray leeyihiin haddii ay wax dilaan qutiluu waa la dilayaa xatman waa waajib weeye dowladda markaas iyo nidaamka markaa jira inuu dadkaa dilo waajib weeye xataa low cafa alweliy xataa qofkii weliyu damkaayo dhiiggaa iska laha hadduu cafiyo ma laga yeelayo waa la dilahayaa dadkaas maxaa yeelay waxay ku wadaan fasaad ardadii ilaahay ayay fasaadinayaanoo dhulkii dadkii musaafiriinta ahaa isagama gooshi karaan muslimiintii isma soo booqan karaan lama safri karo marka fasaad wey waa la dilaya fain qataluu haddii ay wax dilaan wa akhadulmaala maalna ay qaadanayaan qutiluu waa la dilahayaa wasulibuu waana la dalandalaya oo waxaa la isugu deri dil iyo dalaandala la isugu deri qoladani waxa weeye dadkiina way laynayaan oo dadkii way dilayaan xoolihiina waa ka dhacaya oo wixii hanti ahna way furanayaan ummaddii meesha soo martana way laynayaan labadaa dembi ayay isku darsadeen qutiluu waa la dilahay markii la dilo kabacdina wasulibuu waa la dalaandalahay salbiga ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye geedaa laga soo laalaadinah geedaa laga soo laalaadinayo geedka marka laga soo laalaadinayo waa bacda algasli waاtakfiini waasalaati calayhim markii la dhaqo oo la karfaniyo ilaa waa dad muslimiina oo ilaahay ku caasiyey markii la dhaqo oo la karfaniyo oo salaatuljanaaze lagu tukado kabacdi ayaa qoraysaas looga soo laalaadinaya ha lagu cibro qaato ha lagu cibro qaato oo waxa weeye ficilka noocan oo kale ah noloshii bini aadamka oo dhan ayuu khatar gelin haddii la sii daayo nimanka sidan lagu sii daayo sidaa awgeed meydkooda ayaa qorigaa sidaas looga soo laalaadin si dadka kale ay ugu cibro qaataan oo ficilkan oo kale oo samayn lahaa wain akhadulmaala maal haddii ay qaadanayaan walam yaqtuluu dadkiina aysan dilaynin tuqadacu aydiihim gacmahoodii iyo waarjuluhum lugahoodii ayaa la jarjariyo min khilaafin isdhaaf ayaa loo jaray haddii ay maal qaadanayaan laakiin waxba aysan dilaynin waa qeybta kale hore waxaan usoo qaadanay nafta hadday dilayaan maal aysan qaadanaynin waa la dili qatligaasna waa xatmi waa waajib nooca labaad waxaa weeye waa qolo wax dilaya maalkiina qaadanaya qoladaa laba cuqubaa la ysugu darayo waa la dilayay meydkoodana waa lasoo laalaadinaya qoladani qolo saddexaad weeyo maalkii qaadanaya walam yaqtuluu laakiin waxba ma dilayaan oo naftii bini aadamkii ma dhibaataynayaan tuqadacu aydiihim gacmahoodaa la jarjari iyo arjuluhum lugahoodii min khilaafin isdhaafaa loo jaray haddii xoolihii ay dhacayaan waddada marka ay taagan yihiin laakiin bini aadamka aysan dilaynin gacanta iyo lugtaa marka hore si isdhaafa ayaa loo jaray waa marka ugu horeysa oo xoola ay qaataan gacanta midigta ah iyo lugta bidixda ah ayaa laga jaray uma in caaduu mara haaniya mar labaad hadday usoo laabtaan oo ficilkiio kale lagu qabtana gacanta iyo midigta kale usoo har gacanta gacanta iyo lugta kale usoo hartay oo baaqi ah ayaa haddana laga jaray nidaamkaasaa loo ciqaabay wain akhaafu sabiila haddii waddadii ay cabsi gelinayaan waddadii ay cabsi geliyana walam yaakhuduu maalan maal aysan qaadanaynin walam yaqtuluu aysanna dadkii laynaynin oo dadka aysan dilaynin xubisuu oo la xabisi wa cusiruu waana la canaanano qoladani waxaa weeye waa qolo dadkii ay cabsi gelinayaanoo waddadii taagan yihiin xoolo ma qaadanayaan nafna ma dilayaan laakiin musaafirkii ka nixinaya ruux dilaya oo kale isaga dhigayaan ruux boobaya oo dhacaya ayay isaga dhigayaan laakiin nafna ma dilayaan xoolana ma qaadanayaan qolada noocaas oo kale ah jeelkaa la dhigi oo waa la xabsin qudaada iyo qaaliga iyo nidaamka meesha ka jirana tacsiiru ku samayn tacsiirtu waa bixasabi maa yaraahu lqaadi qaaligu wixii uu ra-yeeyo ama xabsi ha noqdo ama inuu karbaasho ha noqdo ama lacag inuu ku ganaaxo ha noqdo wixii uun markaa qaaligu uu ra-yeeyo oo tacsiira ayuu ku sameyn waalaslu fii maa sabaqa axkaamtan noo soo hormartay waxaa asal iyo daliil u ah qowluhu tacaala qowlka ilaahi jala jalaaluhu uu yidhi inamaa jazaau aladiina kuwii abaalmarintoodii yuxaaribuuna allaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisii la dagaalamaya ilaahay rasuulkiisii la dagaalamayaan maxaa loola jeedaa bimacnaa yukhaalifuuna amra allahi wa amra rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisii amarkiisii khilaafayaana lagala jeedaa dadka noocaas oo kale ku dhaqmaya wayascauna soconaya fi lardi dhulka ilaahay fasaadan fasaad kula soconaya ardadii ilaahay abaalmarintooda waxaa weeye an yuqataluu waa in la dilo oo haddii ay dad dilayaan aw amase yusallabuu in la dalaandalo oo qoray laga soo laalaadiyo aw amase tuqadaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin ama gacmahoodii iyo lugahoodiisi isdhaafa in loo jaro aw amase yunfaw in la eriyo min alardi dhulkii laga eriyo waa tacsiirtii waa kuwaan waxba qaadanayn maalna ma qaadanayo waxna ma dilayaan meesha in laga eriyo oo laga fogeeyo la qurbo geliyo daalika arrinkaasa lahum ayaga wuxuu ahaaday khisyun hoog fi dunyaa waa cuquubadii iyo hooggii adduunye lagu samaynayo walahum fi laakhirati cadaabun cadiim aakhirana waxay ku leeyihiin cadaab weyn ayay ku leeyihiin kii aakhirana waa u dhimanya tani waa cadaabkii adduunyada tani cadaabkii adduunyada weeyu ilaahay jala jalaaluhu tii aakhirana way u dhiman tahay marka intaasaa loo kala qaaday waa qolo wax dilaysa ma xoolo aan qaadanaynin qolada labaad waxaa weeye waa qolo iyagu wax dilaya maalkiina qaadanaya qolada saddexaadna waxaa weeye waa qolo maalkii qaadanaya laakiin aan wax dilayn qolada ugu dambeysay afaraadna waa qolo argagax gelinaysa dadka musaafiriintii maalna aan qaadanayn waxna aan dilayn afartaas qayboodo qismi walbaana xugum gaara ayuu iska leeyahay waman shaksigii shaksigaasoo taaba toobad keena minhum min qudaaci dariiq qudaacu dariiqii xaggoodii ruuxii ka soo toobad keena qabla alqudrati awoodda ka horna toobad keena calayhi calaa akhdihi shaksigaas qabashadiisii intaan awood loo yeelan asagayaa iskeenay intaan lasoo qabanoo dowladda iyo maaragta maxkamaddu aysan soo qaban waa toobad keenoo asaa iskeenay saqadat canhu shaksigaa xaggiisa waxaa ka dhacaysa alxuduudu xuduuddii lagu fulinayo waajibka ahayd waa ka dhacay wa ukhida laakiin shaksigaas waxaa loo qabsanaa bilxuquuqi xuquuqdii bini aadamka aa lagu leeyahy oo ugama dhacayso oan toobad keenay xuquuqdii bini aadamku ugama dhacayso masalada meesha uuga hadlayo sheekh waxaa weeye qofkan qudaacu dariiqii dadkii waddada taagnaayo muslimiintii dhibayay ruuxa ka toobad keenay ama hal ha noqdo laba ha noqdo ama wax ka badan ha noqdo ruuxa ka toobad keenay inta aan la soo qaban isagiyaa iskeenay saqadat canhu shaksigaa toobad keenay xaggiisa alxuduudu xuduuddii waa ka dhacaysa xuduudda ka dhacaysa maxaa lagala jeedaa maxay yihiin waxaan ka dhacay xuduudda ka dhacaya waxaa weeye qadculyadi warijli min khilaaf lugtii iyo gacantii la dhahaya isdhaafa loo jaro ma la jarayo ilaa isagaa uu toobad keenay waa iskeenay waxaa kaloo ka dhacaya taxatumu lqatli dilkii waajibka ahaa masaladii hore waxaanu ku soo qaadanay haddii ay wax dilayaan maal aysan qaadanaynin in la dilo waa waajibo xataa lama cafin karo oo awliyaa udam xataa ma cafin karaan ayaanu soo qaadanay marka dilkaas waajibka ahayna wuu ka dhacayaaho cafiya u furan awliyaa udam way cafin karaan awliyaa udam way cafin karaan hadduu iskeenay isagu waxaa kaloo ka dhacaya gacangoyadii iyo lugtii isdhaafka loo goynayana waa ka dhici xuduudda ka dhacaysa noocaasaa lagala jeedaa laakiin waukida waxaa loo qabsanaa bilxuquuqi xuquuqdii waa lagu leeyahay waa lagu qabsan xuquuqda lagu leeyahay maxay tahy min qisaasin wa damaani maal hadduu wax dilay dadkii uu wax ka dilay hadday maxkamaddii dacwo u yimaadaan oo yidhaahaan aabbaheenu naga dilay walaalkeenu dilay oo hooyuu dilay oo qaraabadeenu ninkan naga dilay haddii ay yidhaahaan kusoo eedeeyaan ma la dhahayo ninkani waa toobad keenaye dilkii waa ka dhacay maya qisaaskii waa taagan yahay haddii dadkii qisaaskii lagu soo eedeeyo qisaaskii wuu taagan yahay maxaa ka dhacaya waxaa ka dhacaya keliya dilkii waajibka ahayoo la dhahaya ma la cafin karo hadda waa la cafin karaa dadkii waxaa leeyahy qisaas waad leedihiin cafiskuna waa idiin furan yahay haddaad doontaan diye waad ka qaadan kartaan haddaad doontaana waa laydin dilahay marka xuquuqda noocaasaa loola jeeda waa loo qabsanaya xuquuqdii waxaa kaloo loo qabsanayaa damaanulmaal wixii damaanulmaaluna kama dhacayaan xoolihii uu dhici jiray lacagihii uu qaadan jiray gawaaridii uu iska dhici jiray geelii uu dhici jiray dadkii mumtalakaadka iska lahaa hadday maxkamadda yimaadaan ay ku soo caddaystaan xoolihii iska keenaa laleeyahay xoolihii iska keen ee ma la dhahayo wuu toobad keenayo xoolihiina waa ka dhaceen geelii uu qaatay iyo baabuurtii uu qaatana towbadaasay ku dhaceen maya ma laga dhahay xuquuqda bini aadamku kuma dhacayaan inuu qofkii uu toobad keenay kuma dhacayaan marka habkaas haddii la marin lahaa dadka muslimiinta hadda dhibay oo waddooyinka dadka musaafiriinta u taagan waxa weeye jidka iyo waddanka iyo ummaddaba waxay ku noolaan lahaayeen amniyay ku noolaan lahaayeen laakiin mushkilada jirta waxaa weye tadbiiqii shareecada ayaa naga maqan waxyaalaha xuduudda loo jideeyey oo dhan waxa weeye waa zajri qofka caasiga ah in markaa cuquubada laga joojiyo dadka kale oo cuquubada ama waxyaalaha macaasida samayn lahaana ay ku cibro qaataan isaga hadday samayn lahaayeen inay ku cibro qaataan faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami saa'ili wuxuu u fasal yahay horarka axkaamtiisii qof horara hadduu kusoo weeraro ama xayawaan ha noqdo geed geel oo dad cuna ayaa kusoo weeraray ama ruux bini aadamaba kusoo weeraray oo doonaya inuu ku dilo naftaadii maalkaagii ahaladaadii ayuu u socdaa qofkaas xukunkiisu muxuu noqon waman shaksi shaksigaasoo qusida loo qasday bi-adan dhib loola qasday fii nafsihi naftiisa in la dhibo loola qasday ow maalihi ama maalkiisa in la dhibo loola qasday xoolihiisa in la dhibo la qaato ow xariimihii ama xariimkiisii dadkii isagu uu xushmaynayo u qadarinayo waa xaaskiisii waa walaashiis waa hooyadiis dadkii xariimkiisaa u xushmaynayay in la dhibaa loola qastay xaaskiisii caruurtiisii walaashiis eedadiis habaryartii xariim dadkaasaa loola jeedaa xariimkiisiyaa la dhibahayo oo la dhibaataynayo oo faqaato la dagaalamay can daalika aladaa dhibkaas naftiisa iyo maalkiisa iyo xariimkiisa loo geysanayo ka dagaalamay oo waqatala dilay asaa'ila ruuxii horarka ahaa ruuxii horarka ahayoo naftiisa iyo maalkiisa xariimkiisa soo weeraray dilay falaa damaana caleyh shaksigaas dushiisa wax lagu leeyahay oo damaanuhu ma jiraan wax damaana laa diya walaa qisaas walaa kafaara diyaan lagu lahayn qisaasaan lagu lahayn kafaaraan lagu lahayn leanna waxaa weeye sharcigaa amray inuu isdifaaco qofkan qofkan inuu isdifaaco sharciga ayaa amray maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi faman ictadaa calaykum faاctaduu calayh bimili ma اctadaa calaykum faman ictadaa calaykum qofkii idinku soo xadgudba faاctaduu calayhi isagana ku xadgudba bimili ma اctadaa calaykum sidii idinkugu xadgudbay oo kale si la mida ku sameeya nabiganana salى اllahu waslm wbaaraka caleyh wuxuu yidhi man qutila qofkii la dilo duuna maalihi fahuwa shahiid isagoo maalkiisa difaacaya qofkii la dilo waa shahiid waman qutila duuna diinihi qofkii diintiisa isagoo difaacaya la dilana fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi qofkii dhiiggiisa isagoo difaacaya la dilana fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi ahaladiisa isagoo difaacaya qofkii la dilana fahuwa shahiid marka dadkaasoo dhan nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dad shuhada ah ayuu ku tilmaamay rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waman qusida qofkii lasoo loo qastay bi-adan dhib fii nafsihi naftiisii la dhibayo ow maalihi maalkiisii la dhibayo ow xariimihii dadkiisii uu xushmaynayay la dhibayo oo qaraabadiisii ahalkiisii owlaaddiisii xaaskiisii waalidiintiisii oo faqaata la dagaalamay can daalika aladaa dhibkaas loo geysanayo ayuu ka dagaalamay oo waqatala dilay waa dilay saasuu ku dilay laakiin qatligan waxaa shardi ah digniin inuu qofka marka hore siiyo hadduu digniinta uu ku joogsanayo war haddii dhibkan aada yacni maalkayga iyo nafteyda iyo ahalkayga aada dhibayso haddaad joojin weyso iyo weerarkan aada joojin weyso waa ku dilayaa buli waa soo socdaa waxaas way celin waayeen markaa kabacdi uu dilay falaa damaana caleyh wax damaan ah oo loo haystaahi ma jira waqatala sidaa ku dilay falaa damaana damaana caleyhi cala alqaatili qofkii qaatilka ahaa oo sidaa wax ku dilay wax damaana oo lagu leeyahay ma jiro ay laa yadmanu maa atlafa walaa ima calayh dembina kuma aha fii tasarufihi tasarufka uu sameeyey falow kaana alqaasidu lahu insaana waqatalahu ruuxaad usoo qastay hadduu yahay ruux bini aadama oo sidaa uu dilo falaa qisaasa calayh walaa diyata walaa kafaara qisaas laguma laha diya laguma laha kafaarana laguma laha walow kaana xayawaanan waqatalahu laa yadmanu qiimatahu hadduu waxa soo weeraray ay xayawaan yihiin maalan neef geeloo dad cuna ayaa soo weeraray waa iska celiyay neefka geela wuu dilay lamaan laguma laha wax kastoo ku soo weerara sharciga oo naftaadii iyo diintaadii iyo ahalkaagii iyo maalkaagii kuugu yimaado wa calaa raakibi daabbati ruuxii daabbada korsanaa dushiisa waxaa ah damaanu shay damaanu maal shay damaankiisii ayaa dushiisa ah shaygaasoo atlafatu shayga daabatuhu daabadiisii ay talfisay masalada uu meeshan sheekhu nooga sheegay waxaa weeye qofka daabadda hadduu saaran yahay isagiyaa daabadii saaranba oo gacantiisii ay ku jirtaa daabadda wixii ay dhibaato ah oo daabaddaasi ay geysato isagaa laga rabaa sawaaun kaana raakibu daabati maalikan aw alqaasid aw almustaciir aw almustaأjir ruuxuu doono ha noqdo ruuxa daabadda saaran ha noqdo almaalik sawaaءun kaana almaalik oo ninka daabadda saaran oo daabadda waday waaba ninka iska lahaada daabadda maalan farasuu saaran yahay neef geeluu saaran yahay dameeruu saaran yahay gaariyuu saaran yahay gaariga isagaa wada oo gacantiisa ku wada isagaa laga rabaa gaariga uu waday wixii uu dilo isagaa laga rabaa qofka marka gaariga wada ama daabadda wada maaligii ha noqdo ninkii iska lahaa aw ilqaasib ama waa nin gaariga soo dhacay gaarigiiu soo dhacay isagoo gaarigii wada qofuu ku dilay kow ka sii yaa lagu yeelan qofka ninka daabada wadaan mar walba laga raba ma la dhahayo gaarigan qofkii iska lahaa ha la raadiyo kii qaasibka ahayoo gaarigan waday oo gacanta gaariga ku waday oo tuugga ahaa isagaa laga raba wa sawaaun kaana almustaajir ama ha noqdo qof gaari soo ijaartay gaariga iskama laha wuu soo ijaartay wuu soo kireystay asagoo gaarigii soo ijaartay qof ku dilay asaa laga rabaa ninka gaarigii soo ijaartay ma la dhahayo gaariga ninka iska lahaa ha la raadiyo lannu isaga gacan ku dhiglaa daabadiina isagaa wada daabadiina isagaa wada wa sawaaun kaana almustaciir waxaa kaloo la mida mustaciir weeyo gaariga wuu soo caariye qaatay wuxuu yidhi nin gaariga meelaan ku aadayahay maanta aan kaasoo haysto maanta i caariyey gaarigaaga qaadu yidhi gaarigii wuu soo caariyey gaarigii la soo caariyeeyey qofuu kow ka siiyey qofuu ku dilay isagaa laga rabaa ninkii soo caariyeystay gaariga ma la dhahayo qofkii iska lahayo gurigiisa iska joogay ha la raadiyo miskiinka gurigiisa iska jooga asaa milkiilo ahe ha la raadiyo ninka wada gaariga daabadda wada qofkuu doono ha noqdo almaalik waalqaasib waalmustaajir waalmustaciir noocuu doono ha noqdo ninka markaa daabadaas wada ayaa laga rabaa gaarigaas wixii uu ku dilo isagaa laga doono saa damaanay daabaddu marka sheekhu wuxuu ka hadlay haddii daabaddii qof saaran yahay oo qof uu wado ayuu sheekhu ka hadlay daabaddii haddii aan la saarnayn oo keligeed ay tahana keligeed iska soconayso maalan neefkii geelahaa dameerkii iska soconayay arigii iska soconayay beer soo cunay oo beer islaameed soo baabiyo oo soo cunay yaa lagu leeyahay daabaddii lama saarna markaa qof saarani ma jirto neefkii geelahaa iska soconayay beeruu cunay qofuu soo dilay waxyaalaha noocaas oo kale arigii beeruu soo daaqay raashinuu daadiyey daabadaha iska socda oo qofna markaa aysan wadin xukunkeedii muxuu noqon haddii daabadaasi xilliga ay waxdishayaa la fiirin maalin hadday tahay xilliga ay waxdishay maalan arigii maalinay soo galeen beertii beertii ina ka dhigeen oo ay baabiiyeen oo maalin wax damaanoo lagu leeyahay qofkii ariga iska lahaa ama geela iska lahaa ma jiro leanno maalinta waxaa lagu ogyahay dadka beeruhu inay ilaashadaan oo ariga ay ka ilaashadaan iyagaa la doonaa maalin haddii la joogo beeraha waa in ariga iyagu ay ka waardiyeystaan oo ay ilaaliyaan laakiin habeen hadday tahay arigii habeenuu beertii cunay waxaa lagu yeelan markaa qofkii ariga iska lahaa leannahu habeenka caadadu waxay tahay in ariga la xareeyo ariga in la xareeyo oo xeradiisa lagu celiyo wayo sida caadada maalintiina waxaa weeye risaaqadooda inay iska raadsadaan marka waxaa loo kala qaadi maalin iyo habeen ee loo kala qaado faslan haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami lbuqaat wuxuu u fasal yahay buqaadda iyo kuwa dulmiga guud wada xukunkoodii ayuu u fasal yahay wayuqaatalu waa lala dagaalamaa ahlulbaqyi ahludulmi dadka ahlu dulmiga ah oo dulmiga wado baqyiga waxaa weeye waa albaqyi cala alxukuumati dulmigan loolama jeedo dulmi oo dhane dowladay weerarayaan dowlad iyo nidaam dhisan ayay doonayaan inay dumiyaan oo ay baabi'iyaan nidaam dhisan oo ummaddu ay soo dooratay oo ummaddu isku waafaqsan tahay nidaamkaasay doonayaan inay burburiyaan kuwaasaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa buqaadaa la yidhaha buqaad buqaad waa kuwo dowladdii ku soo baxay oo doonaya dowlad dhisan inay jirdaha u siibaan iyadoo dhanba jirdaha inay u siibaan way hadafka iyo ulajeedadu ay leeyihiin qofka marka xukuumad dhisan saddexaa loo kala qaaday dowlad haddii ay dhisan tahay dowladda ma la ridi karaa dagaal ma lagu qaadi karaa ma la weerari karaa dowladda waxaa loo kala qaaday sharciga islaamka saddex qaybood imaa qofka ra-iiska ah oo dowladda hogaaminaya imaa inuu yahay qof caadil ah oo si cadaalad ah oo shareecada islaamku ayay amartay ayuu dadkii uu ku xukumahay imaa inuu yahay qof gaalnimo caddaystay ra-iiskii oo gaalnimo cad barqadii cad caddaystay oo dhinacna ta'wiil aan lahayn meel kaloo lagu gambado aan lahayn kufri bawaaxoo iska cad ayuu caddaystay masalada saddexaad waxaa weeye waa qof faasiqa madaxweyne faasiqa weeyo gaal cadna ma ahan muumin cadaalad dadkiisii ku dhaqayana ma ahan saddexdaasa loo kala qaadi dowladda haddii markaa dowladda dhisan oo waddankaa ka dhisan haddii ayuu yahay ra-iiskaasi hadduu yahay qof caadil iyo garsoor iyo cadaalad ummaddiisii ugu dhaqayo oo ku xukumaya hadduu yahay ma bannaano khuruuj in lagu sameeyo in la weeraro oo dowladda lala dagaalamo ma bannaano haddii uu yahay qof faasiqa xaakimkii ninkii xaakimka ahayoo dowladda hogaaminaya waa qof faasiqa oo waxaa weeye dhiigguu iska daadin xoolihii ummadda waa iska dhacahaya laakiin gaalnimo ma caddaysanayo gaalnimo ma caddaysanayo iyadana ma bannaana dowladda noocaas oo kalea in weerar lagu qaado oo la rido oo la dumiyo ma bannaana ma aha jacayl isaga la jecel yahaye waxaa laga baqayaa fasaad uu hayo fasaad ka badan inuu waddankii ka dhaco dowladda yacni qofka faasiqa uu hogaaminayo in asaga loo turayo ama asaga la jecel yahay macnuhu ma ahan laakiin macnaha waxaa weeye dowlad haddii la rido maxaa dhacayo dowlad haddii la rido maxaa dhacaya dulmigii uu hayey toban dulmi hadduu hayey boqolaal ka darana dhacaya marka hadduu faasiq yahay isagana lama ridi karo qeybta saddexaad waa inuu madaxweynuhu uu caddaysto gaalnimo oo kelimo gaalnimaha oo cad uu ku dhawaaqo ama ficil lagu gaaloobayo uu sameeyo markaas dee in lagu baxo oo meesha laga qaado oo dowladda lala dagaalamo waa waajib sharciyo waajib sharciyo lannahu kufri laguma raali noqon karo masalada marka waxaa caddaynaya xadiiskii bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey min xadiisi cubaadata ibni saamit xadiiskii cubaada bni saamit saxaabigaasi wuxuu yidhi markuu ka hadlayey dardaarankii nabiga salى اllahu wslam wbaaraka calayhi waan laa nunaasica almra waan laa nunaasica almra ilaa an tarow kufran bawaaxan wuxuu nabigu ballan nagula qabtay uu yidhi an laa nunaasica almra ahlahu dadka amarka iyo talada haya inaanan la doodin oo anaanu dagaal ku bixin oo aanu ridin ayaa amarna laku qabtay ilaa an tarow kufran bawaaxan gaalnimo cad inaad ku aragtaan mooye dadka talada haya talada ha ku qabsanina dagaalna ha ku qaadinina uu yihi cubaadat bnu saamid nabigu nagala dardaarmay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi dadka wiilaatul umuurka ah oo arrinka talada ku haya inaanan weerar iyo dagaal iyo anaan ku qaadin ilaa an tarow kufran bawaaxan gaalnimo cad inaad ku aragtaan mooye ha duminina oo weerar ha ku qaadinina oo ha ku bixinina ayuu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka saddexdaasaa masalada loo kala qaaday wayuqaatal waa lala dagaalamaa ahlulbaqyi ahludulmi cala alxukuuma dadka xukuumadii isku dayaya dowlad inay ridaan isku dayaya dadkaas waa lala dagaalamay bialaai sharaa'ida saddex shardi ayaa lagula dagaalamay an yakuunuu dadkaas inay ahaadaan fii manacatin difaac iyo awood waa dad difaac iyo awood haysta waa dad hubaysan waa dad dhibaatayn kara mujtamacii iyo dowladdiiba dhibaato u geysan kara oo awood low wa an yakhrujuu waa inay ka baxaan can qabdati alimaami imaamka daacadiisa qabdati bimacnaa daacati alimaam madaxweynaha daacadiisii inay ka baxaan oo yidhaahaan axkaamta madaxweynaha annaga naguma socoto dhegna mau dheg raaricinayno wixii amaroo dowladdu ay soo saarto shaqo kuma lihin waa inay ka baxaan marka daacadii madaxweynihii wa an yakuuna lahum qoomkaas waa inuu ahaado buqaada ta'wiilun fasiraad ta'wiilkaasoo saa'iqun ee suurtagal ah marmarsimo waa inay haystaan waxay ku marmarsimoodaan haba noqdo marmarsimo markaa aan sharci ahayn wax uun inay ku marmarsimoonayaan oo haddii la yidhaha dowladdan maxaad ku haysataan waxbay sheeganayaan oo dulmiyuu nagu sameeyey xaqeenniyo meel uga dhacay wax uun marmarsimahoo shubho ah ayay markaas ay wataan shubho ayay wataan markaa sidii dadkii xilligii soo baxay sayidina abubakar usidiiq sayidina abubakar usidiiq dowladdiisii dadaa soo baxay zakadii diiday oo sayidina abubakar wuxuu yidhi war zakadii keena markaasi waxay yidhaahdeen annagu sakada uma dhiibayno ilaa qof ilaahay uu ku tilmaamay ducadiisu inay naxariis tahay mooye adiga ducadaada qur-aanka miyaa sheegay in ducadaadu ay naxariis tahay maxaa yeele ilahay wuxuu yihi jala jalaaluhu khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum ilahay wuxuu yihi jala sha'nuhu khud min amwaalihim sadaqa nabiy llahi moxamed oo dadka xoolahooda sadaqo ka qaad tudahiruhum sadaqadaas oo iyaga dahiraysa watusakiihim biha oo iyagii aada ugu dembi dembi dhaaf ay ka helayaan sadaqadaas oo dahiraysa oo dembigooda ilaahay uu ku dhaafayo ka qaad wasalli calayhim una ducee dadka sadaqada iyo zakada markaad ka qaadid u ducee ina salaataka ducadaadu sakanun lahum deganaasho xasilooni iyo amni ayuu u faa'iideynay u ducee zakada markaad ka qaado marka nimankan xilligii sayidina abubakar soo baxay waxay yidhaaheen dee nabiga sala allahu calayh wasalam markii la yidhi dadka zakada ka qaad waxaa lagu cileeyey ina salaataka sakanun lahum u ducee ducadaadu naxariisay u tahay adiga ducadaada qur-aanka miyaa sheegay abubakar ducadaadu inay tahay duca naxariis dadka u keenaysa qur-aanka miyaa sheegay shubhay wateen waxyaala marmarsimo noocaas oo baail ah marmarsimo noocaas oo baatil ah ayay wateen marka marmarsimaha saasaa lagala jeedaa waa inay war noocaas oo kalea shubho ah waa inay dowladdii ku eedeynayaan dadka noocaas marka waa lala dagaalami maadaama fasaad weyn uu ka dhalanayo haddaan lala dagaalamin oo xukuumaddii haddii la rido dhibka hadda lagu jiro dhibka badan ayaa dhalanaya see marka loola dagaalama walaa yuqtalu lama dilo asiiruhum ruuxoodi ruuxoodii laga soo qafaalay kii laga soo qafaalo gacanta isagoo nool lagu dhigay ma la dilayo leanna qofku muslimu waa qof muslim ahlu tawxiida walaa yuqnamu maaluhum maalkoodana lama qaniimeysanayo lanno gaala wax laga qaniimeystaa iyagu gaalo ma aha haniimo gaalo xoolahooday gashaa haniimo waa dad ahlu tawxiida marka maalkoodana lama qaniimeysanayo walaa yudafafu laysma raacsiinayo calaa jariixihim kooda laga dhaawacay mid haddii laga dhaawacana laysraacsiin maayo oo la dhihi maayo xabadda ha lagu dhufto oo nafta toos ha uga baxdo maadaama uu dhaawac yahay ma la dhahayo lannahu waa dad muslimiin aho xukmu lbuqaad waa sidaa qaabka loola dagaalamayo siyaasa sharciya fii jaanibi lbuqaad siyaasada sharcigu uu ka dejiyey iyo habka loola dagaalamayo dadka dowladaha ku baxa oo dowladaha ridaya waa siyaasa sharciya walaa yudafafu laysma raacsiinayo calaa jariixihim ruuxoodii laga dhaawacana lama laysma raacsiinayo waxaa kaloo sidaasoo kale la mida laa yustaraquuna walaa yustaraquuna mana la addoonsanayo oo haddii la qabtana sida gaalada loo addoonsado ma la addoonsanayo meel waxaa weeye waa dad muslimiina marka xukunka buqaadda waa sidaas faslun haadakani faasilun mid wax kala saaro way fii axkaami riddati wuxuu u fasal yahay riddada iyo axkaamteedii qofka hadduu diinta ka baxo oo uu gaaloobo murtad uu noqdo maxaa lagu sameeya waman irtada qofkii ka ridooba can ilislaami diinta islaamka qofkii ka ridooba oo wuxuu ku ridoobay biniyatin aw qowlin aw ficlin saddexdaba waa looga baxaa diinta diinta waxaa looga baxaa niyo waxaa looga baxaa qowl waxaa looga baxaa ficil saddexdaas mid ka mida ayuu diintii uga baxay oo niyo sidee looga baxaa diinta diinta waxaa niyada looga baxaa ka an yanwiya an yakfura hadan wuxuu niyeystay berri inuu gaaloobo berri inuu gaaloobo ayuu niyeystay saacaddaasuba gaalya berri maba la gaarayo qofku hadduu niyeysto berri inuu gaaloobo saacaddaasuu murtad yahay saacad marba haddii niyadiisaba ay ku soo dhacday niyadiisaba haddii kusoo dhacday berri gaalow ama caawo maaragtaa gaalow haddii qalbigiisa ay ku soo dhacday saacaddaasba waa murtad xukunkii murtadka ayaa lagu qaaday waxaa kaloo islaamka looga baxaa qowl qowlna waa lagu gaaloobaa oo qowlku ku gaaloobaya waxaa ka mid a maalan waa inuu ilaahay aflagaadeeyo nabiga aflagaadeeyo sala allahu wasalam wabaaraka calayh taana waa looga baxaa waxaa kaloo looga baxaa ficil inuu sameeyo ficil inuu sameeyo oo ficilka waxaa ka mid a ka an yasjuda lisanamin sanam iyo ilaahay keyrkii inuu u sujuudo oo kale waa ficil diinta looga baxayo marka niyo ama qowl ama ficil saddexdaasba diinta waa looga baxaa saddexdaa mid ka mid a ayuu markaa qofkii sameeyey ustutiiba waa la toobad weydiin war toobadkeenaa laleeyahay oo diintaada kusoo laabo diintaada kusoo laabo ayaa laleeyahay halaathan ay halaathata ayaamin saddex maalmood ayaa la sugahayaa bal inuu diinta uu usoo laabto laakiin halaahantaas waa daciif madhabka imaamu shaafici waxay ku tahay daciif walasaxu ana towbata fi lxaali walasaxu ana alistitaabata fi lxaali sida saxdaa marka la leeyahay war toobadkeen waa hadda hadda ka laabo hadda ka laabo hadduu yidhaha berri ha la ii sugo waan fiirsane ama laba maalmood ha la ii sugo ma laga yeelayo madhabka imaamu shaafici sida raajixa ku ah halaatanta daciif weeye sida raajixa ku ah waxaa weeye ana alistitaabata fi lxaal haddeeraa la leeyahay hadda toobadkeen hadda toobadkeen la leeyahay mase saddex maalmood jaanis ma la siinayo fa intaaba hadduu toobad keenay oo diintii islaamka uu soo laabtay fa yuqbalu minhu waa laga aqbali hadduu toobad keenay toobada waa laga aqbalaa wa ilaa haddii kale oo uu ku adkaysto murtadnimadiisii iyo gaalnimadiisii uu ku adkaysto qutila waa la dili markaas hadduu toobadkeenkii diido waa la dili waa limaa rawaahu ibnu cabaas xadiiska ibnu cabaas uu wariyey qaala wuxuu yihi ibnu cabaas qaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam man bedela diinahu faqtuluuhu qofkii diintiisa bedela dili uu yihi rasuulku sal اllahu wasalam wbaaraka calayh marka waa la dili qofku haddii uu toobadkan inta la yihi uu kusii adkaystay waa la dili markaa walam yuqasal ma la dhaqayo ma la dhaqayo lanno gaal wey gaalnimo ku dhintay ma la dhaqayo walam yusalla calayhi mana lagu tukanayo maadaama uu gaal yahay salaatljanaasana laguma tukanayo walam yudfan mana la aasayo fii maqaabir اlmuslimiin muslimiinta qubuurahoodana ma lagu aasayo haddii qubuur gaalo ay jirto qubuurta gaalada ayaa loo dhigi dhinacaasa markaas loo dhigi mooye ma lagu aasayo qubuurta markaas dadka muslimiinta ah ma loo dhaweynayo liannahu kharaja minhum walam tabqa lahu xurmatun muslimiintii isagaa isaga baxay dadkii muslimiinta jamaacadoodii isagaa ka baxay wax xushmad ah oo markaa ku baaqiyana ma jiraan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yartadid minkum waman yartadid qofkii ridooba qofkaas oo minkum idinka idin ka mid a can diinihi diintiisa qofkii ka ridooba oo fa yamut dhinta walxaal huwa kaafiru isagoo gaala dhintay fa ulaa'ika duulkaas xabidat acmaaluhum acmaashoodii way burtay wixii camal ay hore u samaysteen oo dhan way burtay fi dunyaa waalaakhiraba wax camala oo laga aqbalayaa ma jiraan waulaa'ika kuwaasi asxaabu naari waa naarta asxaabteedii hum fiihaa khaaliduun naartayna weligood isaga jirayaan oo ay ku waarayaan faslun hada kani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami taariki salaad wuxuu u fasal yahay taariku salaadka axkaamtiisii wa taariku salaati salaada ruuxii isaga tegay calaa darbayni laba nooc ayuu ahaaday taariku salaad waxaa loo kala qaaday laba qaybood axaduhumaa labada qaybood midkood an yatrukahaa salaadii inuu ka tegayo gayra muctaqidin mid caqiidaysan oo aaminsan غayrkiis xaal uu yahay liwujuubihaa salaada waajibnimadeediiba aan caqiidaysnaynba maba aaminsanaba salaaddu inay waajibba ay ku tahay fa xukmuhu taariku salaadka xukunkiisu xukmu lmurtadi ka xukmi lmurtadi waa murtadka xukunkiisii oo kale taariku salaad sharcigu wuxuu u kala qaaday laba qaybood inuu salaadii uga tegayo maxaad salaada uga tagtay haddii la yidhaahna waajibba iguma ahuu leeyahay iyadoo salaaddii ay waajib ku tahay oo qaangaar yahay oo caqli uu leeyahay oo qof waalan uusan ahayn oo shuruud ulwujuub oo dhan laga helay ayuu wuxuu leeyahay salaadanina waajibba iguma aha dee waajib iguma aha hadduu yidhi fa xukmuhu xukmu lmurtadi xukunkiisu waxa weeye waa murtadka xukunkiisi liannahu mucaanid lilaahi wa lirasuulihi waa mucaanid ilaahay rasuulkiisuu ka wariyey ilaahay muxuu leeyahay salaaddu waajibay kugu tahay rasuulku muxuu leeyahay salaaddu waajibay kugu tahay isna muxuu leeyahay waajib iguma ahan marka fakaأnahu waa isagoo ilaahayba subxaanaه watacaala yani la doodaya iyo ilaahay rasuulkiisii salى اllahu alayh wasalam marka mucaanid wey qofkaasi xukunkii murtadnimada ayuu qaada ee yustataabu xukunka murtadnimada waxaa weeye isagana toobad keena laleeyahy wa towbatu toobadiisu an yusaliya waa inuu tukado muclinan isagoo muujinaya ictiqaadahu biwujuubi salaa isagoo weliba muujinaya salaaddu inay waajib tahay inuu aaminsan yahay waa inuu salaaddii u tukado fain lam yatub hadduusan toobad keenin qutila waa la dilahay wakaana kaafiran gaaluna noqona laa yuqsal lama dhaqo walaa yusallaa caleyh laguma tukado walaa yudfan fii maqaabir اlmuslimiin quburaha muslimiintana laguma aasayo rawaa jaabir wuxuu wariyey qaala wuxuu yihi samictu nabiya salى اllahu alيه wasalam yaquul ina bayna اrajuli wa bayna اshirki wاlkufri tarka الsalaati qofka iyo gaalnimada waxaa u dhexeeya salaada ka tegiddeeda salaada ka tegiddeeda udhexaysa wa fii riwaaya cinda tirmidi bayna alkufri waaliimaani tarku salaati gaalnimada iyo iimaanka waxaa u dhexeeya salaadoo laga tago wa qaala wuxuu yihi tirmidi xasanun saxiix wa huwa xadiiskaas maxmuulun waxaa lagu xambaari calaa tarki juxuudan wa inkaaran lifardiyatiha waa qof salaaddii uga tegey isagoo inkirsan oo diidan salaada waajibkeeda markaa diidan wathaani kan labaad an yatrukahaa inuu salaaddii ka tegayo kasalan liajli kasal wehsi darteed inuu salaada uga tegayo waa sida hadda taariku salaadka xilligan jooga sidaasay isaga badan yihiin oo marada iga nijaasa iyo sheekhu iisoo ducee waan ducey waan maragtaa duka doonaa iyo shaydaana haye iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah ay markaa ay leeyihiin taariku salaadka noocaas oo kale ah muctaqidan xaaluu yahay mid aaminsan oo caqiidaysan liwujuubiha wujuubi salaad salaadda inay waajib ku tahay oo lagu leeyahana waa aaminsan yahay fa yustataabu waa la toobad weydiin war toobadkeenaa leeyahay oo duko toobad weelidin yani waxaa lagala jeedaa duka wey macnaheed wuxuu ku toobad keenay inuu dukado waa la toobad weydiin fa intaaba hadduu toobad keeno oo wasallaa uu dukado fadaaka waadixun dee taa xukunkeedu waa iska cadya hadduu intuu toobad keeno uu dukado wasallada maxaa lagala jeedaa iyo fa intaaba laba macno lagalama jeedo faintaaba hadduu toobad keeno wasalla waa cadfu tafsiir yani waxaa loola jeedaa macna towbati asalaatu iyadoo lagu yidhi oo kale toobadkeenidda taariku salaadka macnaheedu waxa weeye waa inuu dukado saas wey toobadkeenidiisa fa intaaba hadduu toobad keeno oo wasallaa uu dukado fadaaka waadixun waa xugun iska cad hadduu toobad keeno oo u dukado sidii la rabay wa ilaa hadduusan dukan markii la yidhi war ilaahay ka baq oo duko waa diiday ma dukan qutila waa la dili markaa qoortaa laga gooy xaddan min xaddin xad ayaa loo dilaa cuquuba ahaan ee gaalnimo loo dili maayo xadkiyaa laga oofinaa mooye gaalnimo ma loo dilayo xuduud ahaanaa loo dili laakiin markii la dilayo waxaa weeye waa markii xataa waktulcudri iyo waktdaruuro iyo waxaasoo dhan markuu salaadii uu ka bixiyo waktulcudrigii iyo waktdaruuro iyo waxaasoo dhan markuu salaadii uu ka bixiyo maalan duhurkii duhurkii hadduu ka tegey isla markiiba la dili maayo duhurka hadduu ka tegey lanna waxaa dhici karta inuu cudurdaar leeyahy inuu musaafir yahay ayaa dhici karta waxaa la dili markay qoraxdu dhacdo qoraxdu markay dhacdo ayaa la dili leanna waxaan fiirinaynaa hadduu lacalla musaafir yahay bal inuu ku jamciyo casirka casirka bal inuu ku jamciyo waa fiirinay ma ku jamcin haddana gabalkiiyaa dhacayba maxaan ogaanay taariku salaad xaqiiqiya inuu yahay marka taariku salaad xaqiiqiya ilaa waxaan fiirinayna intaas duhurkiiuu ka tegey ma la dilayo waxaa dhici karta inuu acdaar haysto oo musaafir uu yahay oo casirka uu ku jamcinayo oo jamcu taakhiir uu samaynayo ayaa dhici karta waan sugaynaa casirkii haddana wuu tegey qoraxdii way dhacday markaasaa loo yeeray oo leeyahay toobadkeen oo hadda duko waa diiday markaasaa la dilahay qoorta laga goynayo wa kaana xukmuhu xukunkiisuna wuxuu noqon taariku salaadka xukunkiisu xukmalmuslimiina ka xukmi lmuslimiin muslimiinta xukunkooda oo kale ayuu la mid naqano fayuqasalu waa la dhaqahayo wayukafan waa la karfina wayusallaa calayhi waana lagu dukanaa wayudfanu fii maqaabir اlmuslimiin liannahu minhum muslimiintuu ka mid yahay waa ruux caasi ah oo ilaahay ku caasiyey laakiin daa'iradii iyo xeradii islaamka uu ku dhex jiraa weli allahu subxaanaه wa tacaala